waxaa maanta magaalada wajeer kusoo gabagaboobay horyaalkii kubadda cagta ah ee siyaad tournament ee uu dhigay nin dhallinyar ah oo lagu magacaabo siyaad batni kaas oo muddo soo socday horyaalkani oo ujeedkiisa ahaa in dhallinyarada lagala dagaalamo inaysan ku biirin xagjirnimada iyo sidoo kale la dagaalan kamaandooriyaha oo qayb ka ahaa barnaamijkani dhallinyarada ayaa looga mashquulinayay kubadda cagta in ay xagjirnimada ay ku biiraan iyo sidoo kale isticmaalka maandooriyaha ciyaarta kama dambaysta aheyd ama fainalka ayaa waxaa isugu soo haray ama iskugu imaaday kooxaha kale ah g r fo iyo kooxda boolista waxaa guusha ay raacday ama koobka gacantooda u galay kooxda g r fo oo ku guulaysatay horyaalka iyadoona maanta ku raysay hal iyo eber ciyaarta fainalka waxaa ka soo qayb galeen marti kala duwan oo ay ka mid ahaayeen tababaraha guud ee kooxda dalka injin siraad maamulaha xiriirka kubadda cagta ee dalkani kenya bario tiano iyo sidoo kale xogayaha guud ee dhallinyarada ismaaciil mucalim iyo sidoo kale xaaji siyaad xasan oo ahaa shaqsigii lahaa in dhallinyarada loo qabto horyaal horyaalka siyaad batni ayaa waxa uu noqday mid soo jiitay quluubta malaayiinka shacabee ku nool wajeer iyo gobolka waqooyi bari iyadoo dhalinta kubadda cagtana xilligan ay xiise gaar ah u yeeshay waxaana fursad halkaasi ay oga soo baxaysaa dhallinyaro badan kuwaas oo lugtooda ku maalay ciyaarta kubadda cagta waxa ayna xilligan dhallinyaro badan rajo ka muujiyeen in kooxaha waaweyn ee dalka ay ku biiri karaan maadaama maanta martidii halkaasi ka soo qayb gashay ay ahaayeen kuwa kubadda cagta dalkani kenya aadka looga qadariyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer